xikmada ku jirta in lix maalmood ilaahay uu ku abuuro samooyinka iyo dhulalka waxay yidhaahdeen ahlulcilmi bitafsiir ilaahay wuxuu barayaa addoomihiisa camalka in la hagaajiyo oo aan lagu degdegin oo la yska ilaaliyo degdeg oo ay degdeg waxbu kharibaan taasuu ilaahay subxaana wa tacaala ina baraya lixda maalmoodoo meesha lagu sheegayna alraajix waa inay yihiin lix maalmood oo la mid ah maalmiheena uma dabeetana istawaa ilaahay wuxuu ka kor noqday cala alcarshi carshiga yuqshi ilaahay wuu daboolaa alleyla habeenkii annahaara maalinta ayuu ku daboolaa yatlubuhu habeenku maalintii wuu raadinayaa xafiifan si deg deg uu raadinayo u daba socda washamsa ayaa rabbi subxaana wa tacaala uu abuuray iyo waalqamara dayixi iyo wanujuuma xidigihii musakharaatin iyagoo a kuwa la sakhiray biamri ilaahay amarkiisa lagu sakhiray alaa hooyaay lahu ilaahay waxaa u sugan alkhalqu abuurkiibaa u sugan oo isaga ayaa rabbi wax kasta abuuray walamru maamulkiina ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa leh walamri oo kaiir min ahli lcilmi in badanoo ahlicilmi ka mida ay ku fasireen amarka in looga jeeda amarkii sharciga ahaa bimacnaa qur-aankiia si awgeed bay dhaha ayaddu waxay tusinaysaa inaanu qur-aanku makhluuq ahayn oo khalqigii iyo amarkii baa la kala duway tabaaraka allah waxaa baraka iyo khayr badnaaday allah rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigooda marka ayaddu waxay tusinaysaa ilaahay inuu la gaar yahay khalqiga kadalika ilaahay inuu la gaar yahay subxaana wa tacaala tadbiirka iyo maamulka wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi maaliki yowmi اddiin ilaahay subxaana wa tacaala maalinta xisaabta iyo abaalmarinta waa ka iska leh yowma alqiyaama maalintaa cid kale wax sheeganaysaa ma jirto maalinta adduunyo dad baaba wax sheeg sheeganaye maalintaasi aakhire ilaahay waa ka iska leh oo cid loo lihi haba yaraatee aanay jirin liman ilmulku lyowm ayaa ilaahay odhanaya lilahi alwaaxid alqahaar maanta yaa mulkiga iska leh ilaahay baa subxaana wa tacaala kelidii iska leh yowm ddiin waa magac ka mida magacyada qiyaamaha waxaana addiin halkan looga jeedaa bimacna alxisaab waljaza xisaabta iyo abaalmarinta waa maalin markaa la isxisaabinayo oo la is abaalmarinayo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaas dadka rabbigood baan magan gelayaa dadka ka abuuray ee iskale maamula maliki nnaas dadka ka mulkiya ee iskale mulkigiisa ay ka mid yihiin ayaan magan gelayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay rabbu nnaas iyo maaliku nnaas ayaa labada aayadood ayna tusinayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi yudabbiru ilaahay waa soo maamulaa alamra arrinkii min asamaa xagga sare ayuu ka soo xukumaa waayo dee ilaahay khalqigiisa waa ka sarreeya se hore inoo soo martay ila alardi buu ilaahay usoo diraa xagga dhulka ayaa ilaahay usoo diraa xukumka iyo maamulkaas uma dabeetana yacruju ilayhi xagga rabbi ayuu fantaa fii yowmin maalin kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu alfa sana kun sannadood oo mimaa tacudduun sannadaha aad tirinaysaan shaahidka aayadda ku jira waxa weeye inuu ilaahay subxaana wa tacaala isagoo khalqigiisa ka sarreeya inuu haddana ilaahay subxaana wa tacaala halkaasuu ka maamulayo oo waxba aanu arrinkooda kaga qarsoonayn yudabiru lamra min asamaa ila alard oo tadbiirka iyo maamulka rabbi uu leeyahay taasina tawxiid rububiya ayay ka mid tahay maamulkana kii qadariga ahaa inuu ilaahay qadar ahaan caalamkan u maamulo oo wax kastoo ka dhacaya isagu uu qadaray iyo inuu sharci ahaan iyo diin ahaan isagu u maamulo labaduba way hoos imanayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi tabaaraka aladii ilaahi ayaa waxa weeyaan baraka iyo khayr badan lahaaday biyadihi gacantiisa uu ku jira almulku maamulku wa huwa ilaahi calaa kulli shayin qadiir shay kastaba mid awood ule weeyaan marka almulku kullu lahaanshaha oo dhami almulk oo lahaanshihi ahi ilaahay baa subxaana wa tacaala gacanta ugu jira wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa man keebaa biyadihi gacantiisa ay ku jirtaa malakuutu kulli shay shay kasta lahaanshihiisu oo huwa yujiiru isaguu magangelyo sameeyo walaa yujaaru calayh isaga aanay cidna magangelin in kuntum taclamuun ama cidna aanay cid isaga ka magangelin karin in kuntum taclamuuna haddaad wax kala garanaysaan sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilah mulkiga shay kastaa ilaahay buu u sugnaaday qul waxaad tidhaahdaa fa annaa tusxaruun ay fa annaa tusrafuun haddaba sidee baa laydin leexini idinkoo arrinkaa qiraya inuu mulkigiiyo lahaashaa ilaahay iska leeyahay haddana maxaa idin falay ee idin leexiyey ee ilaahaasi cid aan hayn aad u caabudaysa ha lala hadlayaa kuwii qirsanaa tawxiid arububiya laakiin aan qirsanayn tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada taasina waxayna tusinaysaa doodii dhex martay rususha iyo waxa weeyaan qoomamkii loo soo diray gaar ahaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo kufaaru quraysh khusuumadiiyo doodii dhex martay iyo dagaaladii iyo duulimaadkii dhacay inay inuu u sabab ahaa nimankaasi iyagoo diidanaa tawxiid alcibaada ilaahay inay cibaadada u gaar yeelaan laakiin arrinkaasi kamuu dhicin inay diidanaayeen ilaahay rabbinimadiisa way ogolaayeen taa oo marka la weydiiyo war yaa abuuray samooyinkan iyo dhulalkan dee ilaahay baa abuuray bay lahayd ilahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay marka la idhaahdo yaa iska leh si aayaddana tusinayso ilaahay baa iskale bay lahaayeen iyaga ayaa ogaa inuu ilaahay maamulka leeyahay oo badda markay galaana dabeele ay ku kacaan ee meel kale u ciirsadaan ay waayaan oo nafta ay u yaabaan aayaadkii imika uu akrinayay imaamku waati ku jirtay marka ilaahay subxaana wa tacaala doonidaasi uu u sakhiro dabayl fiicanna uu soo rido oo waxa weeyaan aada iyo aad ay u farxaan in xaalku isbedelaya mararka qaarkood oo dabeele ay ku kacayeen dabeeta markaa ay ilaahay subxaana wa tacaala kelidii ay baryayeen hadda waa mushrikiin alquraysh dabeeta marka arrinkaa ilaahay uu ka badbaadiyo ee bannaanka ay u baxaanna shirkigoodii halka ay kasii wadayeen layskuma haysta markaa ilaahay rabbinimadiisa ee macbuudnimadiisaa laysku haysta labada macnana waa kala duwan yihi waxaa been sheegay markaa cidda tidhi rasuulku intuu maka joogay dadka wuxuu ugu baaqayey tawxiid rububiya in ilaahay rabbinimadiisa ay qiraan sida aan ka maqlay canjiradaha qaarkood oo basaskeena lagu dhex dhegaysto oo uu duubay waxa weeyaan nin tabliiqi hada kadibun cala allahi wa calaa rasuuli ilaa rasuulku intuu maka joogay oo dhan tawxiid rububiyu dadka ugu baaqayay la uguma baaqayna taa waa qirsanaayen sida qur-aanku uu tilmaamayo waxaa tawxiid rububiyana qur-aanka loogu sheegaya min baabi ilzaam iyadoo lagu ilzaaminayo oo bimacnaa la leeyahay sida aayaddan oo kale bal u fiirso la leeyahay waar yaa iskale caalamkan ilaahay baa leh ayay lahaayeen yaa abuuray ilaahay baa abuuray yaa maamula ilaahay baa maamula halkaa miyaa loogu joojinaya looguma joojinahayn ee maxaa la raacinayay ilaaha caynkaasi ee saa aad u qirsan tihiin kelidii caabuda tawxiid rububiya marka waxaa loogu sheegayaa fi lqur'aan si loogu daliishado tawxiid aluluhiya ilahay cibaada lagu keliyayo sidaa awgeed markay yidhaahdeen sayaquuluuna lilah maxaa lagu yidhi qul fa annaa tusxaruun war mar haddaad taa qirsan tihiin maxaa idin falay ee xaqa idinka leexiyey waxaad ilahay kelidii u caabudi weydeen marka dadka qaarkood baa dadka ugu soo celceliya tawxiid rububiya ilaahay baa abuuray caalamkan ilaahay baa iskale ilaahay baa maamula halkaasay ku joojinayaan maaha ariiqat lqur'aan taasi qur-aanku muxuu raacinayaa taasi ilaahaasi caalamka kelidii abuuray kelidii caabuda oo shirkiga iska daaya ilaahaasi caalamka maamulkiisa iyo mulkigiisale kelidii caabuda oo shirkiga waxa weeyaan iska daaya marka haddaad tawxiid rububiya sheegaysid sida qur-aanku u sheegay u sheegoo raaci tawxiid aluluhiya dadka waxaa tira mar haddaad ilaahay rabbinimo u qirsan tihiin waar macbuudnimo iyo ilaahnimona iyo inuu kelidii cibaado mutaystayna taana u qira sababtu maxay tahay qofku hadduu ilaahay rabbinimadiisa qiro oo ilaahay cibaadadii aanu u keliyeyn dee intaa islaam ku noqon maayo oo kufaaru qurayshba waa kuwaale sayaquuluuna lilah buu ilaahay qul man khalaqa samaawaati waalard sayaquuluuna allah waxaa tira yaa abuuray samooyinkii dhulka waxaa odhan doonaan allah intaa miyay islaam ku noqdeen may kumay noqon islaam diinna kumay soo gelin dhiigoodii iyo waxa weeyaan maalkoodi iyo cirdigoodiina arrinkaas muu ilaalin waayo taasi waxa weeya waa mid fitri oo dadka ku beeran wey ilaahay rabbinimadiisu laakiin waxaa lagu islaamo ee diinta lagu soo galaa waa ilaahay ilaahnimadiisa iyo inuu keligii cibaado xaq u leeyahay in la tago wade shahaadateynkaa lagu soo gala ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana muxamada cabduhu wa rasuuluh qultu waxaan idhi bu uhi sheekhu walam yunkir muu diidin hada alqisma qaybtan isagae tawxiidka ka mid ah axadun midna ilaa fircawna fircoon fircoon mooyaane iyo wanamruud iyo wadahriya kuwa aaminsan inuu waktigu dee uu caalamkan maamulo oo ilaah kaleba aanu caalamku lahayn kuwa laftoodu sida ilaahay uu tilmaamay ilaahay rabbinimadiisa naftoodu way ogolayd ee iyaga ayuunbaa ka kibraayay oo ka santaagayay oo isdiidsiinayay su ilahay hi wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman wa culuwa way diideen oo way inkireen oo way dafireen naftooduna waa ay qirtay arrinka noocaasiya qadiiman waktigii hore kuwaasaa diiday wa shuyuuciyatu baa diiday kuwa shuuciyiinta xadiidan waktigan iminka lagu jiran tawxiid rububiya oo yihi laa ilaha walxayaatu maadda ilaah ma jiro noloshuna dee waxa weeyaan waa maadadaas walmunkiru lahu qofka diida ilaahay rabbinimadiisana yuctabaru waxaa lagu xukumayaa kaafiran gaal inuu yahay mulxida mulxida oo bimacnaa aan rumaysnaynba allaha khaaliqa jiritaankiisa athaani nooca labaad waa tawxiid luluhiya tawxiid luluhiya huwa isagu ifraad allah ilaahay waa in lagu gaar yeelo fii afcaali lcibaad addoomuhu afcaasha ay samaynayaan waa inay ilaahay subxaana wa tacaala ku gaar yeelaan oo ilaahay cid waa inaanay ka dhaxaysiin ama cid kale waa inaanay wax ka siin wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye sarfu jamiici anwaaci alcibaad cibaadada noocyadeeda oo dhan in loo leexiyo noocyadeedaasi oo min dabxin gawraca wa nadrin nadara wa ducaa'in baryaa wa tawakul tala saarashaa wa khawfin cabsiha wa rajaa raja iyo tamaca wa inaaba noqosho ah wa raqba raqba halkan waxaa looga jeedaa raja un baa looga jeeda iyadana iyo wa rahba cabsi iyo wa khashya khashyaduna waa nooc cabsida ka mida laakiin cabsida cilmiga ku dhisan ayaa khashyo la yidhaahdaa alkhawf almabni cala alcilm cabsida cilmiga ku dhisan iyo wagayri dalika kuwaan kuwa ahayna min anwaaci alcibaadaat cibaadaadka noocyadooda ah lilaahi ilaahay in loo gaar yeelo waxdahu keligii laa shariika lahu iyadoo cid la wadaagtaana jirin tawxiid ulcibaada waa kaa cibaadaadka noocyadooda oo dhan waa in ilaahay loo gaar yeelo maxaa cibaado la yidhaahda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay cibaado u yaqaaniin un salaada iyo soomka oo idhahdo anigu ilaahay un baan u tukanaya ilaahayna waan waan u soomaya ilaahayna zakada daraaddii waan u bixinaya wakadalika xajka iyo arkaantaasi waa weyn laakiin baryadii iyo gawracii iyo cabsidii iyo rajadii uu meel kale u leexiyo oo qofka dhintay ee qabrigaa ku jira oo wax ka rajaynayo wuu caabuday dee adigu cibaadaha ku magacaabi laakiin waa cibaado qofkaa markaad wax ka rajaysay haddaad ka baqataad tidhaahdo wallahi wuu ina salaabaynaya xabad nagaga tegi maayo sheekhaas haddaynaan xoolo qabrigiisa ku gawricin ama roob heli mayna haddaynan xabaalaha dhex gelin dee waad caabudi waayo cibaadatin baa taa ka weyn cibaadadu isku soo ururiyo miyaanay ahayn jacayl iyo isdullayn dee labadiiba waad u samaysay markaa qofkaa qabrigaa ku jira waad caabudi u macnuu noqonaya waan cibaado waxaa la yidhaahdaa waa ficil kasta iyo qowl kasta oo ilaahay uu jeceliyo raalli uu ka yahay ayaa cibaado la yidhahdaa oo ilaahay addoomihiisa u amray oo uu ku waajibiyey ama sunno uuga dhigay haddii meel kale loo leexiyo markaa shirki bay noqonaysaa qaal sida insha allahu tacaala iyadoo kala dhigdhigan oo dabxiga iyo nadarka iyo ducaaga mid walba goonihiisa iyadoo looga hadlayo insha allah ayayna soo mari doonto qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi wacbudu llaha waan ilaahay caabuda oo walaa tushrikuu bihi hala wadaajinina shay-an shayna hala wadaajinina shay-an waa nakira fii siyaaqi nahyi cumuum bay faa'iidaynaysaa bimacnaa cidnaba cidday doonaysa waa noqota axadna lagama soo reebin cid ilaahay lala nasayn karoo la garab dhigi karaa maba jirtaba oo khalqiga ka mida wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane taasuu xukumay oo uu faral yeelu waajibiyey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wamaa khalaqtu umaan abuurin aljinna jinka iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduun ee ilaa liyuwaxiduun inay keliyayaan mooyaan wax kale umaan abuurin arrinkaasaa loo abuuray hawshaasaa loo diray ee ilaa liyuwaxiduuni inay keliyayaan mooyaane oo aamuruhum aan wax amro wa anhaahum aan wax ka reebo looma abuurin waxa weeyaan cabad iyo dheeldheel iyo macno la-aan ee waxaa loo abuuray lilamri wannahy in wax la faro waxna laga reebo taasay xoolaha kaga soocayiin jinkiyaysu iyo inay ilaahay keliyayaan wa haadaa kaasi huwa isagu macnaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa macnaheedii weeye taas oo ilaahay oo la caabudo cibaadadana lagu keliyeeyo ayaa ashhadu an laa ilaha illaa macnaheedu yahay haddaad ilaahay caabuddo laakiin cibaadadaad ku keliyen weydo dee ashhadu an laa ilaha illa allah kamaad soo bixin haddaad caabudiba weydo isaga iyo kuwa kaleba cibaadadaad iska daysana kamaad macnaheedii lamaad iman qultu waxaan idhi uri sheekhu waladiina kuwa ankaruu diiday haada alqisma qaybtan iyagaa qaybtan iyadaa ee tawxiidka ka mida oo ah ilahay in cibaadada lagu gaar yeelo hum iyagoo almushrikuun kuwa mushrikiinta ah wayaan qadiiman waqtigii hore iyo waalqubuuriyuuna xadiian kuwa xabaalaha dulmeeraysta waktigan cusub xabaalahan maanta yaalla caalamulislaami ee lagu dul wareegayaa waxay ka dhigan yihiin asnaamtii kufaari quraysh ee caabudi jirtay waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan oma xabaalahan dadka wan wanaagsan ay ku jiraan baad ku sheegaysaa asnaamtii oo asnaamtaasi lafteedu waxay ahayd weli ma isweydiisay maada kaanat hadihi alasnaam xaggee asalkeeda ay ka timi rag fii rag fiican oo cibaado iyo khayr iyo wanaag lagu yaqaanay oo qowmu nuux ka mid ahaa ayaa markii ay dhinteen shaydaanku uu yimi qoomkoodii wuxuu ku war nimankaasi niman la quuro la ilaabi kara may ahayne cibaadadoodii iyo khayrkoodii waxaad ku xusuusataan oo taallooyina bal sameeya oo bal sawiradoodiina ka lula si aad ugu xusuusataan shaydaanku balal kaa soo geliya bale markiiba kuma odhanaayo ilaahay cid aan ahayn caabud laakiin halkaasuu kaa soo gelayaa meel aad wanaagu aragto kaa soo gelaya intii bay sameeyeen dabeete waxaa dhacday in cilmigii la yska ilaabay dadkii hore nimanka arrinkooda ogaanaa iska dhinteen mar kaluu kusoo noqdo wuxuu i miyaad garanaysaan waxaa lagu samayn jiray taallooyinkan iyo xabaalahan la dhisay iyo sawiradan ka lushay iyo may waar aabbayaashiin way caabudi jireen ee magiciin baaye aabbayaashiina khilaafina dariiqadoodiie caabuda way caabudeen idan shirkigu muxuu ka bilaabmay shirkigu waxa uu ka bilaabmay dad wan wanaagsan oo xabaalahoodii iyo qubuurahoodii quluw iyo xadgudub lagu sameeyey kadalika asnaamtanay caabudi jireen kufaaru quraysh waxaa ku jiray rag wan wanaagsan sida riwaayaadka qaarkood ay odhanayaan allaata waalcuza inay ahaayeen waxa weeyaan allaata khaasatan inuu ahaa nin wanaagsan oo dadka xujaajta ah u qoosha sharaab boorashka uga qoosho deeta markuu dhintay qabrigiisii la dhisay oo quluwigaa lagu sameeyey idan waxa weeyaan magaca ayuunbaa kala duwan oo xabaalahanna waxaa la yidhi waa qabrigii sheekh hebel taana waxaa lagu magacaabay u sanam iyo wathan asalkeedabana sanam waxaa la yidhaahdaa shay kastaoo qaab loo sameeyey oo la caabudo qaabkaasina noocu doonaya ha noqdo idan xabaashan la caabudayo la baryayo illa waa baryadani waa cibaada weeyaan ee carruur la weydiisanayo ee roob la weydiisanayo ee inay balaayo xijaabaan la weydiisanayo ee khayraad iyo wanaag kale laga sugayo waxay la mid tahay tamaaman asnaamtii kufaari quraysh ay caabudayaan caabudi jireen qofka caabudaana wuxuu la mid yahay qof sanam caabuday ama ha kula macaanaato ama ha kula qadhaadhaato ha kula fiicnaato ama ha kula xumaato hadihi hiya alxaqiiqa xaqiiqadu waxa weeyaan waa sidaas weeye hadihi hiya alxaqiiqa qudbi aad ka dul dhistay iyo magac wanaagsan aad u bixisay iyo waxa weeyaan hadalka oo aada qurxisay xaqiiqadii waxba ka bedeli maayo cibaadadu ilaahay xaq u lahaa oo baryo ah oo gowraca oo tala saarasho ah oo ah waxa weeyaan rajo iyo tamac ayaa iyaga aada u leexisay faqad cabadtahum kamaa cabada almushrikuun alasnaam nafsu shay marka wax allaala wax farqiga haba yaraata udhexeeyaa ma jiro athaaliu buu uhi sheekhu nooca saddexaad waa tawxiid alasmaa'i wasifaat ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa wan wanaagsan iyo tilmaamihiisa dhammayska tiran in lagu keliyeeyo macnaheedu waxa weeye ilaah in loo sugo inuu leeyahay magacyo wanaagsan ilahay magacyadiisuna sagaal iyo sagaashan kuma koobna sa rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi ilaahay waxaan kugu weydiisanayaa magac kasta oo aad aada isu bixisa aada isku magacowday oo aada bartay axad khalqigaa ka mida min malaa'ikatin wagayrihim ama aada kusoo dejisay kitaabkaaga amaba agtaada aada ku reebtay oo ista'tartahu fii cilmi lghaybi cindak cid ba aanad barinba idan magacyadii ilahay rasuulku wuxuu qaybiyey saddex kuwa qur-aanka lagu soo dejiyo inu naqaanaynu aragnay iyo kuwa ilaahay khalqigiisa kuwa ka mida uu baray iyo kuwa ilaahay aanu soola dejinba marka magacyada ilaahay sagaal iyo sagaashan way ka fara badan yihiin laakiin sagaal iyo sagaashan magacyada ilaahay ka mida qofka xifdiya macnahooda iyo lafdigooda ereyadooda iyo xukumka ay koobsanayaan ayaa rasuulku uu tilmaamay inuu jannada gelayo man axsaahaa maaha macnaheedu inaad lafdigan waad iska xifdido sida matala baqbaqaa aada iska akridun adoon macnihiisa garanahayn ixsaaga waxaa soo gudagela in macnihiisa garato oo aada lafdigii iyo ereygiina aada haysid asmaada ilaahay axkaam bay wadataayo axkaam baa ka dhalanaysa axkaamtaana mid ku dhaqmaa tahay ixsaaga saddexa arrimood baa soo gudagelaya ilaahay wuxuu leeyahay sifaad iyo tilmaamo dhammaystiran oo isagu uu isku sifeeyey ama rusushiisa ay nooga warrantay inuu ku sifaysan yihi ilaahay magacyadiisa waa in loo sugo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisana waa in loo sugo iyadoo laba arrimoodba laga ilaalinayo ama haddaad doonaysa afar arrimood badhe waxaa laga ilaalinaya in la idhaha magacyada ilaahay iyo sifaadkiisa kuwa khalqigay la mid yihiin taa ka ilaali lama mid ah sida aanu ilaahay khalqiga ula mid ahayn ayaa magacyadiisa iyo sifaadkiisuna aanay ula mid ahayn waxaa kalood ka ilaalisaa tactiilka oo ah ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa inaad u diiddo oo tira anigu u sugi maayo dhammaan baad u diidda ama qaar aad u diiddo waxaa kalood ka ilaalisaa waxaa la idhaahdo takyiifka oo macnihiisu uu yahay ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisu qaab ay leeyihiin inagu garan mayno laynooma sheegin adigu qaab gaara ha u sheegin marka waayo laguma sheegin de xaggaad ka keentay adigu qawl cala allahi bigayri cilmi bay noqonaysaa ilaahay aayaadka qur-aanka uu kaga hadlayo magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo rasuulku axaadiida uu kaga hadlayo ka ilaali inaad macnahooda ka leexiso oo ilaahay markuu yidhi bal yadaahu mabsuutataan yad iyo gacanta ilaahay uu isu sugay qaabkeeda iyo kayfiyadana ilaahay uu garanaayo inaad tidhaahdo yad halka waxaa looga jeedaa qudra iyo awood ka ilaali wuxuu yihi sheikhu twxiid asmaai wasifaat huwa isagu waxa weeyaan ifraad allah ilahay lagu gaaryeelo bimaa shaygii samaa bihi uu ku magacaabay nafsahu aw samaahu rasuuluhu sala allahu alay wasalam rasuulkiisa uu ku magacaabay in ilaahay lagu gaaryeelo magacyada uu isu bixiyey ama rasuulkiisa uu tilmaamay in ilaahay leeyihi aw wasafa bihi nafsahu ama naftiisa ilahay uu ku sifeeyey aw wasafahu rasuuluhu sala allahu alay wasalam ama rasuulkiisa uu ku sifeeyey min hayri takyiifin iyadoon qaab gooniya loo sheegahayn walaa tamhiilin ta khalqigana aan lagala mid dhigahayn walaa taxriifin adilada kusoo aroortayna macnaheeda aan laga leexinahayn walaa tactiilin ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisana aan laga marhnaysiinahayn oo bimacnaa aan loo diidahayn kamaa qaala tacaala sida ilaahay uu yidhi laysa maanu aanin ka milihi shay ilaahay oo kale shayna muu ahaanin oo ilahay wax lamidii ma jiro wa huwa ilaahay asamiic waa ka wax maqla albasiir ee waxna arka marka ilahay muxuu ku kulmiyey aayadda inuu ilaahay isu sugay magacyadii asamiic albasiir iyo sifaatka ay koobsanayaan oo asamac walbasar ah maca dalika ilaahay uu tilmaamay ilahay sifaatkiisaasi inaanay la mid ahayn kuwa khalqiga wa qaala tacaala ilahay wuxuu uhi walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday alasmaamu magacyadii alxusnaa ee wanaagga badnaa ee fadcuuhu biha ilaahay ku caabuda magacyada ilahay magacyadiisu macnay koobsanayaan iyo axkaam axkaamtaasi bartoo ilaahay ku caabuda tusaalehaan magaca ilaahay alcaliim waxa uu ku tusinayaa ilaahay cilmigiisa ballaadhnidiisa iyo inuu shay kasta gaadhay macnaha noocaasiyo markaad ogaato waxaa loo baahan yahay min khilaalihi inaad ilaahay ka caabudo dhexdiisa inaad ilaahay ka caabudo oo mar kastoo naftaadu xumaan ay kuu qurxiso aad tidhaahdo wallahi ilaahay baa i ogoo xumaantaa samayn maayo mar kastoo naftaadu waajibaad dayac ay ku tidhahdana aad tidhaahdo wallahi ilaahay baa i ogoo waajibkaa dayici maayo mar kastoo naftaadu ay ku tidhaahdo xumaan ku hadal aad tidhaahdo wallahi ilaahay baa i maqlayo ku hadli maayo mar kastoo ay ku tidhaahdo xumaan samee aad tidhaahdo wallahi ilaahay baa basiira oo i arkaya marka ilaahay magacyadiisa magac kasta cubuudiya iyo addoonnimo gaara baad ka faaidaysanaysa haddaad u fiirsato fadcuuhu biha waxaa kaloo soo gudagelaya ku caabudada waxaa soo gudagelaya ducaau lmas'ala oo macnuhu ilaahay ku barya oo ilaahay subxana wa tacaala magacyadiisa ugu tawasula tawasulka saxda ahi waa in ilaahay magacyadiisa loogu tawasuliyo sifaatkiisa oo la idhaahdo waxa weeyaan allahuma ya caliimu ya samiicu ya basiir fa anta taclamu wa taraa wa tasmacu xaalana ilaaha wax og ee maqla ee arka xaalkayga waad aragtaa waad maqashaa oo waad og tahay ee fansurna ilaahay noo gargaar ilahay magacyadiisaad ugu tawasushay marka sifaatkiisa ilahay ugu tawasul allahuma ya man itasafa biraxma irxamna ilaaha naxariista ku sifoobow noo naxariiso waxaa kaloo ilaahay loogu tawasulaa camal wanaagsan oo aad samaysay ilahay oo camalka haddaan daraaddaa u qabtay arrinka noocaasiyo ilaahay uu ii qabo waxaa kaloo ilaahay loogu tawasulaa qof wanaagsan oo khayr lagu tuhmaayo ducadiisa in loo tago la idhaahdo waar khayr baanu kugu tuhmaynaaye waar ilaahay noo bari sidii cumarba uu cabbaas ugu tagay uu yihi waar rasuulkaan odhan jirna ilaahay noo bariye adigaa rasuulka adeerkiiyo wanaagna aanu kugu tuhmaynaa ilaahay noo bari wahaakada saxaabadu ay sidaasi sameeyeen marar fara badan laakiin diinta kuma jirto in la idhaahdo qof baanu ku tawasulaynaa laf ahaantiisa oo la idhaahdo waxa weeyaan dadka qubuurta ku jira markaada maxaad ka rabtaa la dha ilahay baan ugu tawasulayna qof ilaahay looguma tawasulaba haddaaduna ilaahay way baryaanoo isaa ku maqlayaba koogba ilaahayna maoo baryi karo qabriguu ku jiraayo baabkii camalku waa ka xidhay naftiisa aanu u baryi karin adiga inuu kuu baryo iska daayo wadaru ladiina kuwii iskaga taga buu ilahay yihi yulxiduuna fii asmaa'i ilahay asmaadiisa ilxaad ku samaynaya sayujzawna kuwa waa laga abaalmarin doonaa maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaan wa inamaa nuhbitu lahu ilahay waxaynu u sugaynaa min kulla ismin magac kasta iyo wa sifatin sifo kasta oo waradaa ku soo arooray fi lkitaabi kitaabka qur-aanka aw sunnati ama sunnadii athaabitati ee kusoo ee sugnayd bimacnaa ilahay inagu magacyo u bixin mayno tilmaamana ku tilmaami mayno ee magacyada ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ama rasuulku sunnada ku sheegay min ilahay ku magacaabayna sidaasoo kale ilaahay inagu waxaynu ku sifaynaynaa sifaadka ilaahay qur-aanka uu ku sheegay iyo kuwa rasuulku calayh isalaatu wasalaam axaadiida sugan ee saxiixa uu ku tilmaamay waayo waa adabdarro inaad cid u bixiso magacaanu isu bixin ama aad ku tilmaanto tilmaan aanu lahayn waana qawla cala allahi bigayri cilmi wey cala alwaji baynu ilaahay ugu sifaynaynaa wajiga aladii kaasoo yaliiqu u cuntama bijalaali rabbinaa rabbigeen weynidiisa fanuuminu waxaanu rumaynaa biannahu yasmacu ilaahay inuu wax maqlo wayubsiru u arko wayatakalamu u hadlo mataa shaa markuu doono wa bimaa shaa shayguu doonana uu ku hadlo wa annahu mustawin ilahay inuu ka kor noqday calaa carshi istiwaan kor noqoshoo yaliiqu bihi ilaahay u habboon oo wax nuqsaan aanu ku jirin kama qaala tacaala sida ilahi u yihi alraxmaanu allah raxmaanka cala alcarshi istawaa carshi ayuu ka kor noqday wuxu uhi sheekhu qaacidatu asmaai illahi wa sifaatih tawqiifiya qaacidada odhanaysa ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisu waa mid tawqiifiya macnaheedu waa maxay tawqiifi marka bimacnaa waa mid nusuusta un laga qaato magacyada iyo sifaatka ee laa nusami rabbanaa rabbigeen ku magacaabi mayno ilaa bima samaa bihi nafsa waxaa naftiisa uu ku magacaabi mooyaane aw samaau rasuulu sala allahu alay waslama rasuulkiisa uu ku magacaabo walaa nasifu kuma sifaynayno ilaa bima wasafa bihi nafsa sifa uu naftiisa ku sifeeyey mooyaane aw wasafahu rasuuluhu sala allahu alay wasalam ama rasuulkiisa uu ku sifeeyey marka hadihi qaacidatu asmaa illahi wa sifaat inay tahay tawqiifiya maca nusuustun baa lagu dul istaagayaa dhinacan loo dhaafi maayo intay sugtay baa la sugayaa waxbana lagu dari maayo waxbana laga dhimi maayo faa'iido asmaa ullahi ilaahay magacyadiisa iyo sifaatu sifaatkiisu tanqasibu waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood qaybta koowaad maa qayb weeyaanoo laa yutlaqu aan loo bixin oo aan lagu magacaabin ilaa cala allahi waxda ilaahay oo keliya mooyaane milu allah magaca allah oo kale wey oo allah dee looma bixin karo cid khalqiga ka mida waa magaca ilahay u gaara waay dee macnaha uu tusinaya ayaaba ah inuu ilaahay cibaado xaq u leeyahy haddaad allah qof ku tidhahdo dee macnaheedu wuxuu noqonaya qofkaasi cibaado xaq u leeyahy qof cibaado xaq u leeyahy la dee ma jiro arraxmaan baa ka mida macnihiisu yahay naxariista ballaaran ee dhammayska tiranka ku sifoobay naxariista noocaasa cid ku sifooday ma jirto alrabbu baa la mida bilalifi wallaam ee fi rabbi ku jira alrabbu marka alif iyo laam ay leeyihiin ama uu leeyahay magacaas ilaahay buu u gaariyay alrabbu marka la yidhaahdo laakiin haddii alifta iyo laamta laga jaro mudaaf uu noqdo la yidhahdo rabu lbeyt dee macnaheedu wuxuu noqonayaa un saaxibulbeyt gurigan qofkii lahaa markaa waa banaantay khalqiga in lagu yidhaahdo rabbulbeyt iyo rabulibil maanaa saaxibulibil qofkii geelan lahaa bay macnuu noqonaya laakiin alrabbu marka la yidhahdo aliftiiya laamta la geliyo dee macnaha uu tusinaya waxa waa rubuubiyadii caamka ahayd ee guude wax waliba ay hoos imanayeen taana ilahay unba ay u gaarta athani qaybta labaad waa maa yajuus wax ay bannaan tahay itlaaquhu calaa gayr illah ilahay cidaan ahay in loo bixiya milu raxiim oo kale raxiim iyo malik iyo casiis iyo kariim oo qur-aanka waa kusoo aroortay magacyadaasi iyo tilmaamahaasi oo cid kale lagu ilaaqay oo loo bixiyey faa'iidatun ukhra ankara way diideen almushrikuuna kuwa gaaladay bacda asmaa illah magacyada ilaahay kuwa ka miday diideen milu raxmaan oo kale magaca ilaahi araxmaan laakiin diidmadoodu may ahayn mid ku dhisan cilmi la-aan ee waxa ahayd mid ku dhisan diidma iska qayaxan iyo kibir iyo madax adayg sida ibnu kaiir raximahullah tafsiirkiisa uu ku tilmaamay oo in fara badan oo gabeeyadooda ka mida waxaa ku soo aroortay iyagoo magacaasi alraxmaan isticmaalaya markaa markay diideen waxay u diidayeen madax adayga cilmi la-aan kamay ahayn kamaa qaala tacaala sida ilaahay uu yidhi wahum iyagu bidikri raxmaan allah raxmaankaa sheegistiisa hum iyagu kaafiruun waa kuwa ku gaaloobaya oo marka la sheego odhanayao raxmaanka sheegaysaan muxuu yihi wa qaala tacala ilahay wuxuui wahum iyagu yakfuruuna waa ku gaaloobayaan biraxmaan qul waxaad tidhaahdaa huwa isagu rabbii rabbigee weeye laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jira isaga mooyaane calayhi tawakaltu isagoo quraan tala saartay wa ilayhi mataab xaggiisa ayaana noqoshadaydu ay ahaatay waanu noqonaya markaa kufaartii ayuu ku dayday bimacnaa qofka muslim sheeganaya ee diidaaya magac ilaahay magacyadiisa ka mida qur-aankii sunnada kusoo arooray ama diidaaya sifo iyo tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mida qur-aanka iyo sunnada kusoo arooray ama midkoodba wa ama aljahmiyatu jahmiyada miya waa firqa raacsanayd ninka la odhan jiray jahmi ibnu safwaan oo lunsanayd oo khilaaftay manhajkii rasuulka iyo walmuctazila firqada la odhan jiray muctazilada oo ahaa niman waxa weeyaan ka fogaaday sheekhoodii xasanulbasri oo ahaa taabici oo madhab cusub la soo baxay oo khilaafsan madhabkii rasuulka iyo saxaabada iyo walashcariy oo ah firqada abulxasan alashcari u nisbo sheegata iyo walmaturiidiya iyo walibaadiya oo firqo khawaarijta ka mid ah oo ah kuwa maanta dalka cumaan la yidhahda ka taliya shacabkiisuna ay u fara badan yihiin faqad gayaruu waxay bedeleen firaqaasi oo xarafuu ay leexiyeen fii asmaa'i illahi wa sifaati ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisii kullu firqatin bixasabihaa firqo kastaana inteeday ka qaadatay qaar wada diiday ilahay magacyadiisi iyo tilmaamihiisii iyo qaar qayb ka mida diiday qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi ina rabbaka rabbigaa huwa isagu huwa isaga ayaa yafsilu kala saarayoo kala xukumaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaama maalinta qiyaame fiimaa kaanuu shaygii buu ku kala xukumaya ay ahaayeen fiihi yakhtalifuun dhexdiisa kuwa isku khilaafa ilahay bimacnaa ummadaha kala saari doona weyaan macnaheedu laakiin maa taa macnaheedu in intaas lagu gaabsanayo la odhanayo cid xaqa haysta garanayn xaqu waa cadil oo haddii xaq iyo baatilku ay isku dhex darsamayaan taa macnaheedu waxay noqon lahayd inuu ilaahay dadka baadi la doonay xaq iyo baatilku isku dhex darsami maayaan mar walba waa kala cad yihiin mar walbana ilaahay cid ummadda u kala caddaysa ayuu soo saaraya haddii cid doonaysa inay iskaga darta ay jirto cid u kala saarta ayaa ilahay u soo saaraya wallahu aclam waxaa waxaynu kusoo jiray qeybaha tawxiidka inagoo ka hadalnay tawxiid اrububiya iyo tawxiid اluluhiya iyo tawxiid اlasmaa wasifaat wuxuu yihi sheekhu raximah اllah araabicu ka afraad waa tawxiid اlmutaabaca waa keliyeynta rasuulka lagu keliyeeyey calayhi الsalaatu wasalaam raacitaanka qaala twxiid اlmutaabaca huwa isagoo an nufrida rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wala alih wasalam rasuulka waa inaynu ku keliyeyno fi litibaac raacitaanka oo falaa natabicu aynaan raacin ilaa iyaahu isaga mooyaane itibaacan raacitaan oo saadiqan dhab ah towxiidka saddexdiisa qeyboodoo hore waxay ahaayeen towxiid lmursil keliyeyn la keliyeynaayo rabbigii soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam qeybtiisa afraadna waa towxiid rasuul waa keliyeyn rasuulka lagu keliyeynayo oo lagu gaar yeelaayo raacitaanka bimacnaa cid kale aan la raacahayn oon isaga ahayn oo aan lagu raacahayn dee fii umuuri diin arrimaha diinta waxaa markaa halkaa ku baxaya cid kasta oo yeelata ama samaysata qof ay raacayaan sida maalan aduruqu suufiya oo kale iyo firaqa bidcigee faraha badan ee samaystay waxa weeyaan dad matbuuciina duuna rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kuwa ay raacaan rasuulka sukadi oo ay ku abtirsadaan oo silsiladahood iyo asaaniidoodu ay galaan sidaa awgeed baa aimada qaarkood marka la weydiiyey madhabkee baad haysataa waxaa jawaabtoodu ay ahayd ana muxammadi anigu waxaan haystaa madhabka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madhab kale oo kaa ka sokeeya oo haba yaraatee aan haystaa ma jirto waxaa meesha ka baxaya tacasubka indhaha la ee dad fara badan ee ay u tacasubeen madaahibta fiqhiga sida madhabka imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abu xaniifa oo marka loo sheego xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay odhanayaan madhabka iyagu sidaa ma qabo kaanamaa inuu madhabkoodu yahay diin aan ahayn diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa hadal aada u khaldan a'imadana maqsuudkoodu sidaa muu ahayn shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abu xaniifa dadkana umay jidayn inay iyaga raacaan oo ay ka tagaan sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid waloo iyaga ka midiina wuxuu yidhi haddaad aragtaan hadalkayga oo khilaafaya xadiidka rasuulka hadalkayga tuuna oo raaca xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaafici wuxuu yihi idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiidku mar hadduu sugnaado oo saxiixu noqdo isaga ayaa aniga madhabi ah madhab kaloo aan leeyahay ma jirto marka tawxiid lmutaabaca waa raacitaanka in lagu gaar yeelo rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid kasta oo hadalkooda la aqbalo oo rasuulka aan ahayn calayhi salaatu wasalaam waxaa hadalkiisa loo aqbalaya qofkaasi inuu hadalkiisu yahay mid waafaqsan qur-aanka kariimka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxay tahay cid macsuuma ayaan jirin oon rasuulka ahayn qof kasta oo ummaddan ka mida waxaa ku bannaan inuu khaldamo bimacnaa waa macruudu lilkhata waa mid u bandhigan inuu khaldamo qof kasta oo ummaddan ka mida waxaa laga yaabaa masaa'il cilmi oo sharciya inuu jahli kaga sugan yahay sidaa awgeed qof ay suurtagal tahay inuu khaldamay amaba masaladaasi inuu jaahil ka yahay lagama dhigan karo matbuuc mutlaqa oo la leeyahy wax walba isaga ayaa lagu raacaya laakiin rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam labadaaba waa ka badbaaday oo ilaahay baa ka ilaaliyay inuu sharcigiiyo diinta ku khaldamo sidaasoo kale jahlina dee kuma sifaysnayn ee cilmigu ilaahay subxaana wa tacaala sharcigan iyo diintan u siiyey oo isagaabaa lagu soo dejiyey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay inaad jeceshihiin waitabicuunii anigay raaca yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan manaa rasuulka markaad raacdaan oo yakfir lakum wuu idin dhaafi dunuubakum gafafkiina wallahu ilaahayna gafuurun waa mid dembiyada asturo u dhaafa addoomaha oo raxiimu naxariis badan qul waxaad tidhaahdaa atiicu llaha war ilaahay ka amar qaataya warasuula rasuulka qofka rasuulka adeecaana bimacnaa waa qof ilaahay adeeca laba daaco oo kala duwan maaha qofka ilaahay adeecaana waa qof rasuulkii adeecay fain tawallow hadday jeestaan faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriin kuwa gaaloobay ee طaacatu اllahi iyo طaacatu rasuulihi muطlaqan ama si sii daysan uga jeestay oo xataa tawxiidka iyo soo gelitaankii islaamka ku adeeci waayey aayadda shaahidka ku jira wuxuu yahay daliilka ku jira faاtabicuun in rasuulka raacitaankiisu uu yahay mid waajib ah arrin kastana waa lagu raacaya fi kuli sagiirati wa kabiira sida aayaddan dambe ay tusinayso wqaala tacaala ilaahay wuxuu yihi wamaa aataakum arasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu idin siiyo ayaddu haniimaday si gaara uga hadlaysay laakiin waa caam wuxuu siinayaa waxay noqonaysaa ama xoolo u qaybiyey ama waxay iyo diin dadka uu sheegayo fakhuduuhu qaata shaygaasi ama masaladaasi tay doonaysaba ha noqotee wma aataakum wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaado bimacnaa ka fogaada agtiisa ayaa laydinku arkay waataquu llah ilaahayna subxaana wa tacaala ka dhowrsada oo bimacnaa ilaahay meeshuu idinka doonayaanu idinka waayin meeshuu idiin diidaynayaanu idinku arkin ina allaha ilaahay shadiid lciqaab ciqaabkiisu waa miduu daran yahay aayaddu marka waxay tusinaysaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii uu sheegay ee diina in laga qaadanayo waajib ay tahay in laga qaato wuxuu reebana in laga dheeraado inay tahay waxaana ishaartay qofka sidaas samayn waaya inuu u bandhigan yahay ciqaabka ilaahay subxaana wa tacaala ee adag itaquu llaha ina allaha shadiid lciqaab wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waman yushaaqiq rasuula rasuulka qofka khilaafa bimacnaa dhinaca rasuulku uu taagay maa dhinaca kale istaaga man kana fi shiqin warasuulu llahi sala allahu alay wasalam fi shiqi alaakhar min bacdi maa intii kadib tabayana lahu isaga u caddaaday alhudaa hanuunku bimacnaa jahlimaha iyo xaqii waa u caddaaday isagoo xaqii u cad yahay ayaa haddana rasuulku uu khilaafay calayhi salaatu wasalaam oo yatabic raaca hayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta jidkooda midaan ahayn almu'miniin imaa in la yidhaha waxaa looga jeedaa saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo imaa in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa mu'miniinta la yimi iimaanka dhabta ah jidkooduna dee waa jidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa iyaga si gaara loogu xusay saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo dadka hore khayrka badnaa liannahu sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinta fahamkeeda ayaa dadka kale ay uga dhawaayeen ugana aqoon badnaayeen nuwallihi qofkaasi waxaanu uga maamul iyo madax dhigi maa tawallaa waxa uu maamul iyo madax ka dhigtay manaa waxa uu raacay baanu deyn bu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo wa nuslihi waxaanu gelin doonaa jahannama naarta la yidhaahdo wasaa'at way xumaatay jahanamina masiiran meel loo noqdo iyada ayaa u xumaatay aayaddu waxayna tusinaysaa khatarta ay leedahay khilaafka la khilaafo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo weliba qofka arrinkaasi aqoon yaraan iyo cilmi dara aanay u geynahayn ee isagoo xaqu u cad yahay hawadiisa qofku uu iska raacayo kadalika aayaddu waxayna tusinaysaa quruuntii saddexda ayd ee la ammaanay saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacda atbaacu taabiciin in lagaga dayanayo fahamka diinta oo iyaga ayaa dadka kale uga faham badnaa saxaabada rasuulkaa u fasiray taabiciintuna waa ardaydii saxaabada atbaacu taabiciinna ardaydii saxaabada ee arday u noqdeen xaqiiba markaa daraya oo cusub ayay heleen oo wax kale aanu haba yaraatee dhex gelin si awgeed baa qofka iyaga jidkooda ka baydha uu noqonayaa qof diintii xaqa ahayd ee saxiixa ahayd ka baydhay buu noqonaya waxay adu tusinaysaa khatarta ay leedahay waxay dadka ugu baaqaan bacdu lmutasawifa oo inay iska khilaafaan awaamirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeetana cawaamta ay harowsadaan oo ay yidhaahdaan waa cilmi aydaan gaadhin tusaalahaan salaaddii buu ka tegayaa marka la idhaahdo o hebel maxaad u tukan weyday ukaadi ukaadi badaha lama galo awliyada ilaahay waa cilmi iyo aqoon weli kuu dhiman oo weli aanad soo gaadhin maxay tahay aqoonta i dhiman salaaddu ma aanay rukunka ahayn labaad min arkaan ilislaam qof walbana miyaan laga rabin qof kastoo muslima taa waa garanaya markaasaa waxa weeyaan waxay sheegayaan qisas ay ku tabriirinayaan ama ay ugu meel samaynayaan xumaanahooda iyo waajibaadka diinta ay dayaceen nin baa wuxuu sheegaya wuxuu yihi rasuulkaa wuxuu yidhi waar ninkaad aragtaana salaada aan iman ahayn ha la dilo dabeetana cadaba waxa arkay nin meel kudaafada taaganoo salaadii jamaacada aan kasoo qayb gelin markaasuu war maxaad salaada u tukan weyn markaasuu ukaadi ukaadi caliyow addoomaha ilaahay ilaahay dad buu ku dhex darsaday adigu aanad aqoone oo idan war iska hayna markaasuu waar bal munaafiqan eega salaadii aan imane kule arrimo kale ayaa jira seefta ayaa markaa u qaatay markaasuu is yihi qoorta ka jir seeftii inta uu ka gabaday buu ayuu cali liqay bay yidhahdeen cali buu liqay dam rasuulkaa dabeetana cali bin abi taalib maalmo dhan waaye waan cali me waan cali xaguu ka dhacay ninkii dabeete rasuulku dee wax uu ku ogaa in nin lagu jiro uu yahay oo la weheliyo oo sida ay leeyihiin adwaar hebel oo cali iisoo daa oo iisoo fasax dabeetana cali buu soo daayay dabeete cali buu rasuulku canaantu yihi cali waxaa maalin damba ha samayna iska hubsa addoomaha ilaah bal u fiirsa qisada noocaasee la dejinayo la samaynayo waxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa waxa weeyaan in dadka cawaamta ah lagu bajiyo oo inta salaadda hadhow laga tago la idhaahdo cawaamta iska ilaaliya dadka salaada ka taga hala hadlina addoomuhu way isku jiraani ama salaatu ljamaca iyadoo lagu jiro meelahaasi la iskaga barjeeyo la iskaga qayilo ama hawlo kale la iska wato arrinka noocaasi khatartiisa ayaa markaa u leeyahy xataa qadxi bay ku tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maanaa waa waa dhaleecayn qofkaasi rasuulku uu dhaleecaynayo rasuulkii uu leeyahay rasuulkaa dadka qaarkood u fasaxay inay salaadda iska daayaan oo macnaheedu wuxuu noqonayaa rasuulkaa dadka qaarkood ka baqday oo dee waaba kan bariyey rasuulku ee yidhi cali iisoo daa marka arrin arrinta noocaasi ama qisaska noocaasi ee beentaa ayaa cawaamta loo dejinayaa si cawaamtu aanay usoo dhiiran oo wixii khalade ay arkaan aanay odhan waxaan waa maxay de wuxuu u sheegaya nin fiqaa lagu kalsoon yahy nin meelaha lagu siyaarto sheekh dadka dadkeena u yaqaaniin inuu arkay isagoo diinta caaya dee dadkii meesha joogay uu ku yihi waar waxay dee sheekhu diintii uu caayahay oo yidhahdeen maaha maaha diintu taadmoodaysa diin kaloo caaya taynan maaha ama diin kalaa jirtoo sax mar haddii qofku diin uu caayo aلظaahir waa diin اlislaam waxaad arkaysaa iyagoo dadka cawaamta ku leh ninkii oo wax un ku hadlaya sheikha ay ku sheegayeen inay daba socdeen markuu qofku ka yaabo ayay odhanayaan afkii awliyadu ku hadlaya maba ahba afkii dadkan waa luqad kale weeye marka waxaasoo dhan waa maskaxdii dadka oo lagu ciyaaraya diinna maaha dadnimona xataa maaha maskaxdii qofka ayaa xataa meelka dhacwa inay ku tahay iska dhaaf waxa weya inay diinta asal ay ku yeelateen wuxuu ihi sheekhu hada kaasi huwa isagu macnaa shahaadati ana muxamedan rasuulu llah in rasuulka raacitaanka lagu gaar yeelaa waxay xambaarsan tahay macnaha shahaado qofku uu qiraya muxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam intaa kadib sheekhu halka wuxuu sheegay hadal dheer oo uu kaga hadlayo waxa weeyaan tawxiidkaasi tawxiid lmutaabaca iyo culimo waxa weeyaan uu weydiiyey inuu yahay qeyb tawxiidka ka mida oo qiray sida sheekh muqbil iyo sheekh albani sheekh ibnu baaz raximah llah raxmat ullahi calayhim jamiica iyo fatwo uu ka soo raraayo sheekh ibnu baaz oo tilmaamayo aqsaamta tawxiidku inay tahay mid ay culimmadu ku ogaadeen raacraaca ay raacraaceen iyo baadhitaanka ay baadheen aayaadka qur-aanka tawxiid almutaabacana uu ku tilmaamayo marka adilada aynu tilmaanay hero inoo soo martay lafteedii sheekhu uu kusoo celinayay marka hadalkaasoo dhan dheer waxay ahayd inuu sheekh soo gaabiyo maadaama kitaabku litadriis loogu talagalay madmuunkiisuna waxa uu ku jira ama hadalkaasi macnaha uu xambaarsan yahay hadalkaa hore waxa weeyaan aynu akrinay waa markaa waynu ka tegaynaa waayo waa tikraar soo celcelin buu noqonaya wuxuu ihi sheekhu alqur'aanu qur'aanku kulluhu dhammaantii tawxiidun weeyi qur'aanka oo dhami waaba tawxiid tawxiidka ayuunbuu ka hadlaya qaala ibnu lqayim raximah llahu tacaala imaamka ibnu lqayim lo odhan jiray moxamed ibnu abi bakr wuxuu yidhi kullu suuratin suurad kastoo fi lqur'aani ku jirtaa fa hiya iyadu mutadaminatun waa mid koobsanaysa linowcay tawxiid tawxiidka labadiisa qaybood bimacnaa tawxiid alasmaa wasifaat oo qayb la yskaga dhigay iyo tawxiid aluluhiya oo qayb kala ah shaahidatun bihi waa mid isaga ka markhaati kacaysa daaciyatun ilayhi waa mid dadka ugu yeedhaysa suurad kastoo suura qur-aan ka mid a faina alqur'aana qur'aanku imaa khabarun waa inuu noqdo war can illaahi ilaahay laga warramayo iyo wa asmaa'ihi magacyadiisi iyo wa sifaatihi tilmaamihiisi iyo wa afcaalihi afcaashiisi iyo wa aqwaalihi odhaahdiisa odhaahdi odhaahyadiisa fa huwa kaasi warka noocaasi atawxiid alcilmiyi weeye tawxiidkii cilmiga loo nisbeeyey bimacnaa qofka ay ahayd inuu ogaado waajibka ay ku ahayd ee alkhabariya ahaa mid lagu ogaaday bimacnaa bilkhabar ilaahay uu uga warramay dee addooma arrimaha addoomaha looga warramay in la rumeeyo ay ahayd waa tawxiid arububiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat wa imaa inuu noqdo qur-aanku dacwatun yeedhitaan ilaa cibaadatihi ilaahay dadka ugu yeedhiyo cibaadadiisa waxdahu kelidii oo laa shariika lahu mid wax la wadaaga aanu jirin iyo wakhalcu maa shaygii in la siibo oo laga beri noqdo yucbadu la caabudo min duunihi sukodi fa huwa kaasina atawxiid aliraadiyu alabiy waa tawxiidkaa ilaahay iraadada iyo doonista in lagu keli yeelo iyo ujeeddada camalka laga leeyahay waa tawxiid lcibaada kaasina wa imaa inuu noqdo qur-aanku amrun faritaan shay la ysfarayo iyo wanaahyun reebitaan wax la yska reebayo iyo wa ilzaamun waajibin laysku waajibinayo biaacatihi ilaahay aacadiisa iyo wa amrihi wa nahyi fa huwa kana waa xuquuqu tawxiid tawxiidka xuquuqdiisay ka mid tahay iyo wa mukamilaatihi waxyaabaha waxa weeyaan tawxiidka dhammaystiraya oo in taacadii awaamirtiina laga soo baxo wixii la yska reebena laga dheeraadaa tawxiidkaaga waxyaabaha dhammaystiraya wey qur-aanku markaa markuu ka hadlaayo dee tawxiidkii uu ka hadlaya ile tawxiidkay dhammaystiraysahay waa imaa inuu noqdo qur-aanku khabarun waran laga waramayo can ikraami ahli tawxiid tawxiidka dadkiisa sida loo sharfay ee ilaahay u karaameeyey iyo wamaa fucila bihim waxaa lagu sameeyey fi dunya adduunyada dhexdeeda iyo wamaa yukrimuhum bihi ilaahay waxa uu ku sharfi doonaa fi laakhira aakhiro fa huwa kaasina warka noocaasina waa jazaau tawxiidi ilaahay keliyeyntiisa abaalmarintii lagu helayo wey markaa dee waa tawxiidkii bimacna oo marka laga warramo ahlu tawxiidka sida loo karaameeyey ee loo sharfay ee loogu gargaaray fi dunya waalaakhira tawxiidka ayuunbaa laga hadla aahaartiisi iyo nataa'ijtiisii wa imaa in noqdo qur-aanku khabarun warar laga warramayo can ahli shirki shirkiga dadkiisa iyo wamaa ficila bihim waxaa lagu sameeyey fi dunyaa adduunyada min annakaal ciqaaba iyo wamaa yaxilu bihim waxaa ku degi doona fi lcuqba aakhiro oo min alcadaabi cadaabka fahuwa kana waa jazaau man mid abaalmarintii baa laga warramay markaana kharaja ka baxay can xukmi tawxiid tawxiidka xukumkiisii ka baxay iyo ku dhaqankiisii iyo hoggaansankiisii oo shirkiga waxa weeyaan nafmooday marka taa laga hadlana dee tawxiidka wixii kasoo horjeeda oo shirkigaa laga hadlay oo laga digay marka waxay noqonaysaa dacwa dimniya ila tawxiid waa baaq iyo yeedhmo markaa dadkii tawxiidka loogu yeedhayo falqur'aanu qur-aanku kulluhu dhammaantii fi tawxiid tawxiidka ayuu ka hadlaya iyo wa xuquuqihi tawxiidku xuquuqda uu leeyahay iyo wa jazaa'ihi abaalmarinta ilaahay tawxiidka uu ka ratibay waxaa kaluu ka hadlaya wa fii sha'ni shirki shirkiga arrinkiisa iyo wa ahlihi dadka ahlu shirkiga arrinkooda iyo wa jazaa'ihim abaalmarintooda saa ogeed bal u fiirso qur-aanku wuxuu ku bilaabmaa musxafka haddaad kala furto suurat lfaatixa tawxiidkii bay ka hadlaysaa oo qeybaha tawxiidka oo dhami inay ku jiraan waa tiina soo marta kadalika haddaad musxafka aakhirkiisa eegtana waa suurat nnaas iyaduna tawxiidkay ka hadlaysaa ilaahay keliyeyntiisa waa baraarujin markaa dadka lagu baraarujinayo biana maa bayna dafatayn kulluhu fi tawxiid labadaasi jaldiinta ka dhaxaysaaba inay tawxiidka un ka hadlayso sidaasoo kale ilaahay haddaad musxafkiisa kala furto qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala amarka u horeeya qur-aanka aad ka helaysaa waa alamru bitawxiid waxaa u horeeya ee dadka laga reebay fi lqur'aani alkariim haddaad musxafka kala furto shirkiga ayaa waxa weyaan laga reebay arrinkaasoo dhanna wuxuu ina tusinayaa ahamiyadda uu leeyahay tawxiid diinta wuxuu ka taagan yahay bimansilati ra'si min aljasad madaxu haluu ka taagan yahay jidhka intiisa kale bimansilati asli shajara min alfuruuc halka jiridda geedku ay ka taagan tahay laamaha macanaa ma jiraayo qof nool oo socda madax la-aan kadalika tawxiid la-aan diini ma jirayso wuxuu yihi sheekhu aqsaamu duur daaraha qaybahooda iyo wa aqsaamu ahliha dadka daaraha jooga qaybaha ay u qaybsamaan wuxuu yihi adduuru daaruhu halaaun waa saddex daaru dunya daartan adduunyo iyo daaru lbarzakh daarta adduunyo iyo aakhiro udhaxaysa oo haata ka bilaabmayso qofku marka uu dhintee naftu ay ka baxdo khalaas daaru lbarzakh buu galay ilaa laga gaadhayo maalinta qiyaamuhu kici doone suurta la afuufi doone dadku ay kasoo bixi doonaan qubuurtooda xayaatun barzakhiya baa la idhahdaa waa nolol bimacnaa teed loo nisbeeyo oo qofkii aakhirana teed baa ka xiga adduunyadana teed baa ka xiga